dhinaca kalena maamul goboleedka jubbaland ayaa ka hadlayay dagaalka ka dhacay beledxaw goor dhoweyd ayaa madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan waxa uu waraysi siiyey waryaheena magaalada kismaayo aadan maxamed salaad aad baa umahadsan tahay dal waxaa nasiib daraa ka dhacday haddii saad la socoto ciidan soomaaliyeed baa dhibaato ka dhex taagneed muddo dheer dhibtaasoo waxa laga soo abuuray xamar niman soomaaliya qarannimadeeda iyo sharafteedii halka la soo gaarsiiyey ka faa'iidaystay oo ninetygii iyo ninety twogii ninety threegii halkan marayna jooga maanta oo u malaynaya in arrimaha soomaaliya dagaal iyo xabad lagu xallin karo oo waab aan u baryin baa dalka hoggaankiisa qabtay kadibna ciidankii soomaaliyeed oo deegaanka xoreeyey bay la dagaalameen sharcigii bay la dagaalameen maamuladay la dagaalameen nidaamkii bay burburiyeen ciidankaas muddo dheer baa marka duleedka magaalada beledxaawo iyo jubbaland ku haysay oo aan lahayn war xal baa la heli doonaaye waxaan u malaynaya inay xal tahay oo arrimaha soomaaliya dagaal lagu xallin karana wax badan baan kala hadlaynaa in maaragtay filmadaas hore loo soo maray laga faa'idi waa baan xasuusinaynaa jooga marka siday noo sheegeen xali baa la arbushay la weeraray dabeedna way soo dabagaleen magaaladii baa laisla galay khasaaro labada dhinacba oo labada ciidankii soomaaliyeed ah waa soo gaaray shacab iyo carruur iyo masaakiinna waxbay ku noqdeen annaga dhinacyaga jubbaland maanta bardankii baa niri dib ugu noqda fadhiisintiinii marka waa nasiib daradaas wax meesha ka dhacay wey wax maaragtay sida hadda wasiirka warfaafinta soomaaliya oo cusub uu u hadlayay iyo aflagaadada iyo dhaqan xumada meesha ka socota haddii annaga kuma dayan karna odayaal baa nahay waa waxaan ka xun tahay waxa meesha ka dhacay mas-uuliyadeedana meel bay fuuli doontaa madaxweyne ku-xigeen dowladda soomaaliya gaar ahaan wasiirka warfaafinta waxa uu sheegay in maxaabiist jubbaland ciidamadeeda ka mid ah ay gacanta ku dhigeen taa maxaad uga jawaabi lahayd nin wasiir ah oo qaran soomaaliyeed wasiir u ah oo dowladdiisii ciidankiisi laha maxaabiistaan u qabtay garashadiisaas intaas ana hadda wax kaga jawaabayna ma jirto ciidanka waa ciidan soomaaliyeed waxa runaayo waxa been ahna ummadda soomaaliyeed baaba arki doonta laakiin waxaadba ku qiimeyn kartaa nin leh ciidan soomaaliyeed oo wasiir uu yahay oo heer dowlad goboleed ah oo dastuuri ah waa qabta waa maxaabiisoo ku faanaya waa dili waa qabtile haddii aniga had inaan u jawaaba maaragtay mustawaahiga maaha laakiin ma jirtaa maxaabiis ciidamadiina ka mid a oo la qabtay ma jirto waa arkay baraha bulshada waa soo dhigaan marka ciidamadii dibduuliyada iyo meelaha kugelinaya sawireeno baabuur ku rarayaano ummadda soomaaliyeed ay ku qalbiyaan afartii sanaba baraha bulshada beentii iyo riwaayad bay ka dhigayeen inay dhigaan waa arkay laakiin waa wax laga yaqsado laga xishoodo wey dowladdu waxaa idinku eedeysay in dowladda kenya ay gadaal idinka soo riixayso taa ka warran madaxweyne ku-xigeen adeero waxaas wax badan baan ka hadalnay dowladda kenya annaga diris baa nahay ayagaana counterpart nooga ah mas-uul nooga ah kenya iyo xiriirka iyaga annaga state baan nahay diris baan nahay macaamilka heer nairobi iyo heer muqdisho weeye marka waxaas waa wax dhiiga iyaga iyo sharafta iyada iyo dadka deegaanka lagu banaysanayo qof kastoo soomaaliya inu markhaati ka yahay wey waxaas maaragtay dhowr jeerna waa ka hadalnay adiga weydiinaya iyo inta saxaafadda ka maqlaysanayn waxa meesha ka jiraayo way garanayaan inay xisbi kenyana meesha ma joogto kenyana maanu arag hadday kenya xun tahay hadday wanaagsan tahayna iyaga maanta mas-uul soomaaliya u aho accountable u ah annaga uma nihin marka waa wax la yaab leh weeye habeen aan sanay raad lahayn oo khaldan weeye wax badan baa dagaalka beladaxaaw uu soo laalaabtay madaxweyne ku-xigeen qorshaha jubbaland kaga aadan degmada beladaxaaw muxuu yahay maya arrinta beladaxaaw maaha beladaxaaw waa ka mudweyntahay waxaa weeyaan annaga dowlad goboleedka jubbaland baa nahay xibin ka ah dowladda dhexe soomaaliya dastuurka dalka wuxuu waajib loo siinaya inaan maamulno deegaanadaas saddexdan gobol oo isdooratay oo halkii stayd ah waxaan xaq u lahayn baan rabnaa inaan fulino ayagana waxaan xaq u lahayn bay noo diideen oo waxay xaq u lahayn bay rabaan inay deegaanka ka erigeliyaan iyo qabiil iyo wax qurun oo shaqaynin qof xumayn iyo qof maaragta ka aarsi ah marka taa waktigaa xallin doona annaga in badan baan ka hadalnay waktigaan u dayn doona haddii laa yidhaahdo taariikhdaa sheegi doonta cidda khaldan iyo cidda sax ugu dambayntii marka maadaama dad shacaba ay waxyeelo ka soo gaareen dagaalkaa sida aad sheegtay qorshihiinu wuxuu noqonayaa in mar kale haddana degmada baladxaawa aad weerartaan aadan waa annaga shacabka iyaga yaan u diraynaa nimanka meesha nagula dagaalamaya oo ciidamada soo diray gobolka weligoodna ma ay arag aabbahoodna ma arag hooyadoodna ma ay arag ilmana kagama dhimanayaan sababtaan ciidamada iyada aan xakamaynayni sagaalka bilood aan u lahayn waxaad xaq u lahaydeen haddii lidiin diiday iyo dalkaad xorayseen haddii maarata adinka sida shabaab maanta lidinla macaamilayo adkaysta waktigaa xallin doona maantana aan leenahay fariisintiina ku noqda shacabka ina dhibaataa ugeynina waa dadka iyagii waa ka xunnahay wax ku dhimanaya weliganana dagaalka maana qorsheyn mana qorshayn doono laakiin arrintaasu meel bay fuuli doontaa haddii aan la yidhaahdo adduunka sharci baa jira maxkamadaa jira nidaam baa jira meel baa saari doonaa ciddii dembiyadaas kulub kale sidii loola dhaqmi lahaa madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan oo u waramay wariyaheena aadan maxamed salaad